casharka afaraad ciise masiix wa'ayo kow halkee iyo sidee bay nolosha ciise u bilaabatay sii bani aadanka ka duuban ciise samada buu ku noolaa sii ruux oo kale intuunan adduunka ku dhalan wuxuuna ahaa ilaahay abuuristiisii ugu horraysay wuxuuna ka qayb qaatay abuurista waxyaalaha kale oo dhan yohoba sii toos ah buu ciise u abuuray sidaas daraaddeed baa si gudboon loo yidhaahda inuu yahay wiilkiisa waxaana la yidhaahda masiix oo ka dhigan kan uu ilaahay doortay inuu shuqul gaar ah sameeyo maxmaxayadii sideed labaatan iyo laba iyo labaatan iyo saddex iyo soddon waxaa ku horan rabbigu wuxuu i lahaan jiray bilowgii jidkiisa iyo shuqulladiisa hore ka hor aniga aakhiradda hore waa lay taagay waxaan jiray bilowgii ugu horreeye ama intaan dunidu jirin ka hor markaas anigoo isaga dhinac joogay anigoo ah sidii xool xoogaamiyey oo anigu maalin kasta faraxisan ah oo mar kasta hortisan ku reerayn jiray kolosey kow shan iyo toban iyo lix iyo toban waxaa ku qoraan isagu waa suuradii ilaaha aan la arki karin oo ah curadka unka oo dhan waayo wax kastaba isaga ume waxyaalaha saamooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amarro wax walba isaga umey oo la umey laba muxuu ciise dhulka u yimid ilaahay wiilkiisuu dhulku u soo diray wuxuu ku wareejiyey noloshu ku laha samada uurka gabar yahuudiyaad ah oo bikrad ahayd oo la odhan jiray maryam sidaas ay tahay ciise aabbe binu'aadmi ma laheen ciise dunida wuxuu u yimid kow inuu runta ilaahay ku saabsan baro laba inuu innaga tuusaale inoo noqdo sidaan ilaahay amarkiisa yeelno markaan dhibaato la kulanno iyo saddex inuu noloshiisa kaamilka ah madax furasho inoogu bixiyo matayos labaatan labaatan iyo siddeed waxaa ku qoran sidaa wiilka adanahu usan ugu imaan in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo saddex maxaynu madax furasho ugu baahannahay madax furashada waxay tahay qiimaha la bixiyo in qof laga samata bixiyo dhimasho sidee baan u garanaynaa inay dhimasho iyo gabow ahaen ilaahay khasdigiisii u horreeyey uu bini'aadanka ula jeeday kitaabka quduska ah waxaa ku yaalla inuu ilaahay u sheegay ninkii u horreeyey aadan haddii uu dembi galo inuu dhiman doono hadduunan aadan dembi galin wuu noolaan lahaa siduu kitaabka quduska ah sheegay dhimashada binu'aadanka dunida soo gashay aadan baa sabaabay marka aadan wuxuu u gudbiyey farcankiisa oo dhan dembi iyo ciqaabta dhimashada waxaan u baahannahay madax furasho inaga badbaadisa xukunka dhimashada aynu ka dhaxalnay aadan rooma shan labaiyo toban waxaa ku qoran haddaba sidaa dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga ugu timid sidaasa dhimashadiina u gaartay dadkao dhan waayo waa la wada dambaabay rooma lex labaatan iyo saddex waxaa ku qoran waayo mushaxaaradda dembigu waa dhimashada laakiinse xeediyadda ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo rabbigeenna ciise masiix ayaa bixin kara madax furashada inaga badbaadisa dhimashada markaynu dhimanno waxaynu bixinnaa iikhaabta dembigeenna oo kaliya nin dembiile ah oo kamiil daran awood uma leh inuu bixiyo dembiyada dadka kale sabuuradii afartan iyo sagaal toddoba ilaa sagaal waxaa ku qoran midkoodna walaalkiis ma furan karo daraaddiisna ilaahay madax furasho uma siin karo waayo furashada naftoodu waa khaali aad yo aad kumana filna weligeedba inuu isaga weligii sii noolaado oo aannu xalligaad arkin weligiis afar maxay ahayd sababtu ciise u dhintay ciise annaga oo kale ma ahan waayo kaamil buu ahaa ma u baahnayn inuu dembigiisa u dhinto waayo dembi baa muu lahan haase ahaatee ciise wuxuu dhintay dembiga dadka kale dadka qaarkooda ayaa yidhaahda ilaahay weligiis ma oggolaanayo inay addoommadiisa quduska ah dhintaan laakiinse ciise wuxuu u dhintay inuu faallo doonista ilaahay markuu wiilkiisa ciise soo diray ilaahay wuxuu tusay inuu bini'aadanka aad u jecel yahay ciisena wuxuu ina tusay inuu ina jecel yahay markuu aabbihiisa addeecay una noloshiisa dembigeenna u bixiyey yohanna saddex lix iyo toban waxaa ku qoran ilaah intuu dunidu jecel u qabay ayuu siiyey wiilkiisa kadhiya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaysta inuusan lumin laakiinse u lahaado nolosha weligeed ah rooma shan siddeed iyo toban iyo sagaal iyo toban waxaa ku qoran haddaba dembiga nin kaliya awaadiis waxaa dadka oo dhan ugu yimid xukun sidaas oo kaleena nin kaliya xaqnimaduu sameeyey awaadeed waxaa dadka oo dhan ugu timid haadiyaad in haq laga dhigo oo ay noolaadaan waayo sidaa nin kaliya caasinimadiisii kuwa badan dembiiliyaal looga dhigay sidaas oo kaleena nin kaliya adeeciddiis ayaa kuwa badan haq looga dhigi doonaa shan iminka ciise muxuu samaynaya markuu adduunka joogay ciise dadkuu boogsiin jiray kuwii dhintay wuu soo sara kicin jiray wuxuuna badbaadin jiray dadka halis ku jira sidaas daarteed buu ina tusay wuxuu u samayn doono binu'aadanka oo dhan ee amarka ilaahi yeela markuu ciise dhintay ilaahi dib buu u soo nooleeye sii ruux ahaan ah ciise markaas buu gacanta midagta ah ee ilaahay ku sugaaya ilaa yahoba ka dhigay boqor qubaad leh oo adduunka maamula hadda ciise samada boqor buu yahay raaciyayaashiisana adduunkoo dhan bay ku faafiyaan warkan wanaagsan daniyel toddoba saddex iyo toban iyo afar iyo toban waxaa ku qoran riyadii habeennimada waxaan ku arkay mid u eg wiilkii aadan ahaa oo ku yimid daruuraha samada oo wuxuu u yimid kii da'daa weyna oo waa la soo dhoweeyey oo hortiisa la soo taagay oo waxaa la siiyey dowladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo inay daadiyowga iyo qurumaha iyo kuwa kala afka ahu u wada adeegaan dowladnimadiisu waa dowladnimo weligeed jiraysa oo aan dhammaanayn boqortooyadiisuna waa mid aan la baabi'in doonin mateyos labaatan iyo afar afar iyo toban waxaa ku qoran oo injiilkan boqortooyada ayaa dunidoo dhan lagu wacdihi doonaa inuu marag u noqdo qurumaha oo dhan dabadeedna ugu dambaysta ayaa iimaan doonta mar dhow ciise oo boqor ah baa kuwaadiisa isticmaali doona siduu u joojiyo dhibaatooo dhan iyo kuwa sabaabe kuwa ciise rumaysta oo naacadeeca waxay ku raaxaysan doonaan janno ku taalla dhulka sabuuradii soddon iyo toddoba sagaal ilaa koob iyo toban waxaa ku qoran waayo xumaanfallaayashu way go'i doonaan laakiinse kuwa rabbiga suga dalkay dhaxli doonaan wakhti yar dabadeedna kan sharka lahu ma jiri doono baalmeeshiisa aad baad uga fiirsan doontaa oo isna ma jiri doono laakiinse kuwa camalka qabo dalkay dhaxli doonaan oo waxay ku farxi doonaan nabad badan